magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen in ka badan konton iyo laba dhallinyaro oo isugu jira barakacyaal iyo qaxooti kuwaasoo la baray xirfadaha farsamada gacanta sida cilaansaarka xarqaanka iyo sameynta korontada tababarka xirfadahan lagu baraya dhallinyaradan ayaa waxaa iska kaashaday hay-adda qaxootiga norweyn ee n r c wasaaradda dibwadejinta somalilan iyo hay-adda qaxootiga qaramada midoobe ee u n c r cabduqaadir cabdi xasan oo ka socday hay-adda n r c iyo wasiirka wasaaradda dib udejinta somalilan saleebaan ducaale ayaa si wadajira uga waramaya ahamiyadda tababarkan iyagoo dhallinyarada kula dardaarmay inay xirfadahan ay barteen ku shaqaystaan waxaan aad iyo aad idinku hambalyeynayaa wakhtigii wanaagsanaa eed ku lumiseen xirfadaad barateen eed maantana aad u joogtaan inaad markaa qalinjibisaan muddo sideed bilood aad soo wadeen laba nuuc oo xirfado kala duwan baad barateen oo ah midna taylorin oo waxtulistiya iyo kii kale ee laydhka ama electricitiga ayaad soo barateen runtii waxaan rajaynaynaa inay noloshiinna iyo maxaan ku dhahay bulshada aad la nooshiinba ay wax ka tari doonto ood ummaddana ku dhex gali doontaan marka waa inaad ka faa'iidaystaan wixii aad barateen hadday laydh tahay iyo hadday dawaar tahay ee aad sideedda bilood baranayseen waa inaad ku samaysaan degenaansho aad ku degtaan oo noloshiinna aad wax ka bedeshaan noloshiinna aad wax kaga bedeshaan oo hadday tahayna hablaha dawaarka bartay qaar ka mida dhallinyarada la baray xirfadaha farsamada gacanta ayaa u mahadceliyey hay-adihii ka qayb qaatay tababarkan la siiyey
iyo hay-adda imsaarta oo maanta uga faa'iidaysay ardaydeeda xirfadaha kala duwan ay maanta soo bartay mahad celinayaa hay-adda nrcda unisarta idinkuna sidoo kale aad baad mahadsantiin xirfada aad nala soo garab gashay aad nala soo garab istaagteen maanta wax ku qabsan karayno aan isleenahay bari mustaqbalka waxbaad ku qabsanaysaano yacni heerkan aad maanta taagan tihiin waxbaad ka bedelaysaan bari mustaqbalka insha allah idinkuna inaad naga gaabsan oo na garab istaagtaan wixii baahideen ah ayaan dhammaantood ka rajeynayaa dhallinyaradan ayaa lagu wadaa in xirfadaha ay barteen ay ku shaqaysan doonaan maadaama markii hore aysan lahayn xirfad ay suuqu ugu shaqaystaan islamarkaana ay haysatay shaqalaan baahsan